wixin marka hore dhammaan ummadda soomaaliyeed salaan u dirayaa waxaan kaloo salaamayaa maamulka hirshabelle gaar ahaan maamulkii degmada malcad iyo inta deegaankaas ku nool islaamka waa ku maasantaha haddii su-aashaada aan usoo noqdo howlihii gargaarka ama samafalkii iyo biidhaamintii raashin bixintii aan wadnay waxaa noogu dambeysay hay-adda wooka oo naga saacidaysay laba kiilo kurshaale iyo walamooy oo afar iyo labaatan maalmood heshiis biidhaamin aan ka helnay waxay noogu ekeed maanta oo jimcaha ah berri hadduu ilaa yidhaahdo labadaas tuulo biyo dhaamintoodii way naga gooday wayna naga dhammaatay oo aan codsi iyo aan u diraynaa mar labaad haddii aan hay-adda woko aan ka helayna inay noogu darto ilaa roobka nooga imaanayo amba ceel iyo wax uun amba ummad kaloo islaama noo gargaarka laga heli doono sida kalena waxaan dhacday barya aan dhalaad oo ka dhacday beesha xabaadley tuulo lagu magacaabo jamaaca misro iyo maqdis ayaa xoogaa dagaaladii dab la gaarsiiyey oo ayadana la gubay ayamaan taasaan ayadana ku mashquulsaneen colaadii haddii xabadii way naga joogsatay laakiin dib heshiisiintii bulshadii dagaalantay isku soo celintoodii waxyaabihii meeshaas ku gubtay sidii dadkaas loogu raadi lahay gargaar iyo dib in loogu dhisho guryahoodii aan ayadana ilaahay aan ka rajaynayno ilaahay noo fududeeyo iyo dowladda federaalka iyo dhammaan ummadda soomaaliya ugaas waxaa ka mid tahay odayaasha edhaqanka ee degmada dadaalkiinu intuu ku dambeeyey si arrinkaas looga hortago wallahi dadaalka mid hadda laga aamusi karo amba mid indhaha laga qabsan karo maba aha oo maanta tuulo soddon sano amba afartan sano dhismaheedii taagneed oo hal sac gudaheeda ku dhammaatay dadkii waa soo barakaceen tuulooyinka u dhow dhow iyo degmada balcad qaar ilaa iyo muqdishoay tageen marka arrintina hadda dhibaatada waxay ka taagan tahay laba nin oo hayb ahaan qaraabo ah kadibna wuu sii batay oo baadiyaha iyo sii gaaray dad xoolo dhib looga geystay ayagana carooday oo tuulo kadib gubeen marka arrimahaas oo dhan ba hadda dabagal iyo raasraacaan ku haynaa insha allah kama caajisayno waxaan u taagannahay amba nolo magacaabayba waa in ummadaas colaadeedii dhibaatadeedii aan u dadaalno aana ka dambino dhibka jiro xabajoojin waa samayna hadda alxamdulilah laakiin dadaalkii oo inaan isku keenno ayaa noo harsan hadduu ilaaha ugaas waxaa jirtay in gurmud aada gaarsiiseen meelo qaara oo dadka abaaru ay saameysay hadda arrinkaasi halkey ku dambeysay maadaama weli abaartu ay ka jirto qeybo kamid a ee gobolka
gurmudkii horta allaha ka ajir siiyo intay nagala qeyb qaadatay waxaan aad aan ula dhacnay ardadii jaamacadaha dhiganayay sida jaamacadda muqdisho dowladda turkiga hay-adda woko dad isxilqaamay oo jaaliyadaha deegaanka balcad kasoo jeedo oo jaaliyadda denmarka iyo sweden iyo south africa oo raashin iyo dadaal nala sameeyey iyo dowladdii hirshabeelle oo ayadana dhaqaalihii oo gurmudka qaranka ay noogu soo dhiibeen si wanaagsan noo soo gaarsiisay intaba inaan u sarifnay ayaan raashin iyo biidhaamin wixii u baahan aan ugu samaynay iyo wixii raashin ah haddana waxaa kaloo ayadana dadaal kaloo hadda nala wado hay-adda safa oo ayandhabeed culamaa udiinkeeda ayagana ayna soo gaarsiiyeen hormuud foundation sorda marka alxamdulilah wax hadda shaksiyaad amba shirkad amba hay-ad amba dawli ka yimidna waa uun hal maalin iyo laba maalin nin hadda maanta shan iyo toban casho raashinka ay keeneen cid uu u gaarayo ma jirto qof walibana rabaa dhibaatada jirta hadda waxa la filaayo waa roob oo meelaha gobolada nagu dhow dhow uu ka daaya alxamdulilah waxaa imaan doonta hoy la-aan dadkii oo aan ka haysanin baca ay roobka ka galaan qabowgii oo gaajadii dhibaato badan aada u keenayo marka ilaahay ha naga soo gaaro laakiin wixii na soo gaaray inta na soo gaarsiisana way ku maasan yihiin laakiin baahidii ma aha mid hadda dhamaatay amba oo aan leenahay waa ka gudubnay alxamdulilah lakin ilaha lagu madiyaa intii wax baxsatayna waa ku maadsan yihiin laakiin dadkii oo biyaha biri hadduu ilaha yihahdo uma hayno biidhaamin oo wooka waa heshiiskeeda waa dhammaaday midda raashinkana bisha waa toddoba hadday shan iyo toban gaarta ayagana wax oo dadka soo barakacay loo haayo malaha oo iidaan hadduu ilaha yihahdo